laba wanaagsan waxaan rabaa halkan inaan idinkaga eh, soo gudbiyo een, dagaalkii maanta noo bilowday saaki waa berigii oo een, ciidamada qalabka sida ay wehelinayeen amisom iyo ciidamada cadowga eh, wuxuu ku dhammaaday inaan kaga guulaysanay weli dagaalkii meelo yaryaru ka kala socdaa Een, laakiin een, waxaa aan ilaahay uu halkaas garab ku siiyey ciidankeenna qalabka sida oo geesiyiinta ah ee, halkaas oo ay ka muujiyeen ee, firfircooni iyo wadaninimo Ee, waa tii laga sugaayey oo loo oo looga fadhiyey oo looga baahnaa Een, waxa ay tuseen ummadda soomaaliyeed in ay iyagu yihiin een, ciidan la isku halleyn karo oo ee, nabadgelyada iyo xasiloonida soo celin kara Een, ciidanka cadowga ee halkaas joogay ee dhibaato xun baa ka soo gaartay Ee, waxaana hogaaminayay ee, ciidamo ajnabi ah Ee, ciidamada ajnabiga ah ee, waxa ay ka taagnaayeen baa layidhi gadaal waxa ay soo hormariyeen ee, dhallinyaradeenna yararka ahaa Een, haddee dhibaatadaasi waxay ahayd ee, allah ha u naxariisto kuwa hadda la jooga dhallinyarada ahna waxaan leeyahay ka soo taga Ee, yaa laydinku laynin shacabkiina iyo dadkiina Ee, yaa laydinku burin hantida ummadda soomaaliyeed oo aad wax ku leedihiin Ee, cadowga ee, ajnabiga ah oo kusoo duulay dalka waxa ay iyagoo baacsi ah laga sheegayay inay ka baxeen magaalada oo ay abaabul iyo ay ku jiraan howlo kale iyo qafaal ay qafaalayaan dhalinyaro yar yar ah oon waxba galabsan Ee, halkaas oo ay rabaan inay soo rogaal celiyaan laakiin waxaa hor fadhiya oo ee, hor jooga ciidanka qalabka sida oo geesiyiinta ah waxayna mudan yihiin salaan waxayna mudan yihiin ee, maxaan ku rahdaa abaalmarin weyn Ee, ilaahayna karaamo ha siiyo Een, haddee ee, meelo kalena waxaa ka kala socda ee, ee, xarakaadyo kala duwan ee, sida ee, gobolka gado oo halkaasi meesha la yidhaahdo beled xaawo iyo meesha la yidhaahdo hiiraan ee beledweyn beledweyne ee, halkaas iyaguna iyaguna ay ku liitaan ciidamada cadowga ah ee, iyo gobolka bokool Een, annagu ilaah baana la jira ilaah baa gacanna siinaya ilaah baana ala- ee, abaalka abaalka ee, iska leh annagu xaq baan ku soconnaa waa abhinnay muddo dheer yaan la hadalnay oo aan nidhi een, dagaalka joojiya ee, oo aan si kasta damacnay inaan ee, ula dhaqanno sidii aan u keeni lahayn ee, dagaalkan u joojin lahayn iyo isagoon dhiig iyo waxba dhicin iyo burbur laakiin waa diideen maxaa yeelay waa ciidan shisheeye wey oo ka kala yimid afghanistan bakistan chechnia iyo waddamo kala duwan oo carabaha ah iyo xitaa maraykanka waxayna halkan u yimaadeen inay carqaladeeyaan nabadgelyada iyo shacabka soomaaliyeed bacdama ay isleeyihiin soomaaliya qaran ma aha laakiin waxaan u sheegaynaa soomaaliya waa qaran soomaaliya waa dal waxa weeye ee, caalamka ee, ka mid ah Ee, dowladdanna waxa ay dhaar ku martay ballan ku qaaday in ay nabadgelyada keento oo wax- waxaan niri boqol jeer annaga muhiimadeenna koow waa ammaanka laba waa ammaan iyo saddex waa ammaan Ee, taasaa taasay daba joogtaa ee, howlgalka maanta ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed iyo amisom iska kaashadeen waana ku guulaysanay Ee, waana wadeena Ee, meeshaas xitaa ku hakan mayno waa bacsanaynaa meel meel kasta ay joogaan waxaana naloo sheegay inay carar yihiin iyo baqdin ay ku jiraan Ee, bacdama ay ay yihiin ciidan gumays u yimid oo halkan u yimid inayna gumaystaan ummadda soomaaliyeedna gumaystaan soomaali lama gumaysan karo Ee, shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in ay qayb weyn ka qaataan inay qayb weyn ka qaataan een, hawshan inay qayb weyn ka qaataan xoreynta dalka in ay ciidankooda daba socdaan oo ay siiyaan biyaha iyo waxii ay u baahan yihiin halkan waxaa maanta noogu yimid ee, howlga- howlwadeennada ee, ururada bulshada ho- ee, haweenka soomaaliyeed iyo dhallinyarada kulli waxay ballan qaadeen inay ay tegi doonaan ee, ee, maxaan ku rahda agaga dagaalku ka socdo ayna geyn doonaan waxa ciidamadan u baahan yihiin haddee ilaah baan aan kaashannay ee, ilaah baan magansanay een, ilaahna waa nala jirayaa insha allah maxaa yeelay annagu xaq baan ku dagaalaynaa waxaan doonaynaa waddanka inuu noqdo waddan nabad ah cidna duulaan kuma nihin cidna ma doonayn inaan dhibaateenno laakiin shacabkeenna iyo dadkeenna waxaa naga saaran mas-uuliyad mas-uuliyaddaasna waxay tahay in aan nabad keenno in sha allah waa keenaynaa shacabka ee shacabkeenana shacabkeenana ee waxaan ku boorinaynaa markaan waa markii la oran jiray axyaa wadani soomaaliya waa ummad wadaniyiina waa markii la oran jiray axyaa wadani qof walba oo soomaali ah ama gudaha ha jiro ha joogo ama dibadda ha joogo inuu u kaco dalkiisa inaan difaacino dalkeenna hooyada soomaaliyeed xaq bay u leedahay inay ilmaheeda iskool u dirto ama dugsi u dirto iyadoon waxba ka walwalayn ilmaha soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin in na- si nabada ay iskool u aadaan iyagoo nabad qabana kusoo kusoo noqdaan gurigooda sida waddan walbaba ee bulshadooda iyo dadkooda ay yihiin soomaaliya annaga kama duwanin wax alla wixii carqalada ku wada ama nabadgelyada ee wax u dhimaya ama gudaha ha ahaadaan ee magaalada muqdisho ama banaankeeda ha ahaadaan dowladda waxaa ka saaran ciidamada qalabka sida inay ka hortagaan wax alla wixii qallaasa ah waxa nagu war ah oo oo naloo sheegay in ay een, shabaab ay soo abaabulayaan qaraxyo gudaha ah waa markii ee uu dhib ku dhaco waxaasay sameeyaan ummadda soomaaliyeed waa ummad geesiyiina waa iska ilaalinaynaa waxaas waana ka hortegaynaa ee wax qallaasa ahna dooni mayno inuu ka dhex dhaco dalka dhexdiisa iyagoo ee, ay kaashanayaan shabaabka maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in loogu soo dhex dhunto oo la yidhahdo qallaasa ha la sameeyo abaabul ha la sameeyo ee, ciidanka soomaaliyed waa ka feejigan yihiin waana iska waana, waana diyaarsan yihiin Ee, insha allah waa ka hortegaynaa wax alla wixii qallaasa gudaha ah ee, ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waa inay ka hortagaan gacana nagu siiyaan cid walba oo doonaysa inay qallaasa ka samayso gudaheena maxaa yeele waxaa laga yaabaa intaan cadow kusii jeedno cadow waxaa laga yaabaa gudaha kuu jooga inuu jiro oo doonaya inuu ka faa'iidaysto ama uu bilaabo in uu bilaabo macnaha macnaha qallaasa gudaha ah ee, u dul qaadan mayno in ee, maxaan ku rahdaa shacabkeenna iyo dadweynaheena soomaaliyeed ee, nabadda jecel in dhibaato lagu dhex abuuro ee, cadowgana maanta wuxuu taagan yahay jab iyo burbur ee, waanu ku soconahay jab jabka iyo burburka meel kasta ay joogaan maxaa yeelay ee, ma aha dad nabadeed ma aha waa dad loo soo diray soomaaliya inay burburkeeda ka shaqeeyaan insha allah waa ka adkaanaynaa waana ka adkaanay ilaahna ilaahna ilaahna garabna siinaya waa mahadsantihiin nuri sare xarwa sarna qoydiyo ku saabsan een, waxaa jirta een, in maanta ay ku halaagmeen dagaaladii ugu dambeeyay ciidamada dowladda iyo ku amisan ku guulaysteen in horjoogyaal fara badan oo ajaaniba ay ku geeriyoodeen oo ay ku nafwaayeen maxay tahay fariintaada aad u dirayso een, ajaanibtaas dambiilayaasha gurmahas kasoo rasaanada ajaaniibtaas intooda badan waxaa la yidhi waxay ka soo kala fakadeen xabsiyo meelo kale kala yaalla adduunka bacdamaa is leeyihiin soomaaliya waxaa jira xasilooni darro meesha ay ku ammaangeli karaan waa meeshan marka meesha ay leeyihiin soomaaliya qarannimo ma taalno waa meeshan laakiin been bay isu sheegeen soomaaliya waa qaran ummaddeennu waa ummad eh, isku duuban oo doonaya nabadgeliyo inay helaan kuma dhuman karaan halkan adduunkan halkan ugama duuli karaan waa ku jabeen eh, waan idiin soo gudbin doonaa magacyadooda eh, si fiican bay ugu halaagmeen halkaas dhibaato iyo burbur iyo jab ayaa ka soo gaaray Een, een, anigu se waxaan ka walwalayaa dhallinyaradeenna yaryarka ah oo lasoo khalday waxaana leeyahay hadda le- waqtigan la joogo hubka tuura dadkiina dhinaca ka soo raaca haddaad heli kartaana ajnabiga kusii jeesta dhinac ka laaya maxaa yeelay ajnabigani waxa weeye ajnabi ku talagalay annaga inay nagu hayaan qaybin iyo xukun mana ka yeelin maxaa yeele ummadda soomaali intaas waa ka fog tahay annagu intaasoo sanaan ahayn dowlad cid nagu soo dhex dhuuman karta ma jirto ummadda soomaaliyeedna waqtigoodii waa arkeen labaatan sano kadib in aan lagu socon karin eh, xasilooni darro marka insha allah ajnabigaasi waa eh, waa ku- waa ku fashilmeen dagaalkoodii eh, waana ku fashilmi doonaan Eh, qof walba oo soomaaliya waxaan ka rabnaa inay noo sheegaan meeshay ku jiraan waana xireynaa meel walba siaysan u fakan Een, dhallinyaradeenana waxaan leeyahay mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay yaanan afka laydin gelin een, ama laydinku soo dirin ama yaan horey laydin soo dhigin dagaalkan dagaal ma aha xaq ah ma aha aad ku dagaalaysaan waa dagaal faasid ah waana ku jab waana eh, shabaab waa ku jabaysaa iyo ajnabigooda marka yaan laydinku soo khaldin yaan leeyahay Sub- gabadha gaba- gabadha gabadha gabadha gabadha
يعني سيدان أغنى دقالة كده عن دقالة المدرسة كنت بقول لك قصاري بلا تكسب لك شعب الصومالي ممكن واحد دين مسؤولين تي قرن شعب الصومالي وكيف كاها يا مسؤولية دقالة مرة بالملاكين دقالة شعب الجالس
waa su-aal wanaagsan waa ka dignay marar badan oo waan yidhi eh, dhibaatooyin baa soo socda Eh, dagaalku sidiisa markii uu dhaco eh, burbur waa iska imaan karaa intii ku dhaawacmatay waxaan leeyahay ilaahay eh, ha ka- ilaahay ha ka kacsho intii ku dhimatayna allah ha u naxariisto labada dhinacba iyo dadka shacabkaba allah ha u naxariisto yaan leeyahay En- en, eri- eh, aagga dagaalku ka socda waxaan leenahay ha laga fogaado En, shacabka soomaaliyeed ha noo soo sheegaan meelahay ku kala jiraan ama meelahay ku dhuumanayaan qoladaas nabadiidka ah si aan u raadsanno ama iyaga naftigooda shacabka soomaaliyeed ileen waxaa ka saaran waajibaad Eh, yaa ka saaran iyo difaaca dalka inay qayb ka soo galaan difaaca oo m- nin walba meesha u joogo uu qorigiisa qaato uu ku jeediyo qorigiisa ciidamadan nagu soo we- eh, maxaan ku rahdaa nagu soo duulay oo ajnabiga ah
mudane muusar adigoo aada u mahadsan Ee, saakay waxaa sheegtay inay dagaal qaadeen ciidamada dowladda oo dagaal galeen goobaha ay soo celiyeen oo gacantooda ku soo noqotay ee, maxaa ka mid ah xaggee ka mid ah Ee, midda kale maxaa ka jira wararka sheegaya in dagaal ka socdaan ee, qaybo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan galab iyo hiiraan maxaa xaqiijinaya waa run dagaalaha ka socda meeshaas waana looga gacan eh, waa looga gacan sarreeyaa oo waa ku jabeen oo waa- waa ku burbureen waa taas waa xaqiiqo waaye En, tan halkan ka socotana haddee waxa weeye waa lidin geenaya insha allah goobihii ee laga qabsaday dagaalkan intaas ku ekaan maayo waa bacsanaynaha ilaa aan meel kasta ay galaan aan ka saarno Eh, eeriyooyinka aan sheeganayno inaan qabsanayna waa waa waa waa- waa muuqataa waan idin geenaynaa waa warshada caanaha waxa weeye wasaaradda gaashaandhigga waa shirkolaha En, maxaan ku idhaahdaa iyo meelo kale oo annaga hadda aan cayimaynin En- en- en- en- en, insha allah waa tegaysaan waan idin geenaya hadduu eebbe yidhaahdo waa mahadsantihiin
يسود من عذاب كان كنت الله